أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bokool faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay magaalada muqdisho dagaalada ka socda gudaha dalka itoobiya ayaa sii xoogaystay iyadoona ay kasii darayso xiisadda colaadeed ee ka jirta dalkaasi kulan lagu bogaadanayay furashada deegaanka teedaan ayaa ka dhacay degmada ceelcadda ee wilaayada gado maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa tartan cilmiyeed u qabtay madaarista qur-aanka kariimka ah ee deegaanka ceelshil ee wilaayadaasi بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha safar sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijiri qodobada warkeena ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagay oo dhan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bokool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bokool waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada banaadir waxaa xog dheeraad ah laga helayaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen saldhigga degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ku dhaawacmay labo askari oo murtadiin ah kuwaasi oo la xaqiijiyey inay dhaawacyadooda culus yihiin dagaalka ka socda gudaha dalka itoobiya ayaa sii xoogaystay iyadoona ay kasii darayso xiisadda colaadeed ee ka jirta dalkaasi warbixin ku aadan arrimahaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya maahir moxamed horaantii bishan waqooyiga wadanka itoobiya wuxuu mar kale martigeliyey mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee sanadkan ka dhaca geeska qaaradda afrika ciidamo daacad u ah kooxda t b l f ayaa la sheegay in ay weerareen saldhigyo ku yaal magaalada shiraaro ee galbeedka dhacda halkaas oo ay saldhigyo ku lahaayeen ciidamada xabashida dagaalka dib uga qarxay waqooyiga itoobiya wuxuu muujinayaa in heshiiskii bretoria ee la saxiixay labadii nofembar uu ku guulaystay hakinta dagaalkii ballaarnaa balse uusan meesha ka saarin sababihii siyaasadeed milatari iyo dhuleed ee colaada dhaliyey sida ay soo tabiyeen wakaaladaha wararka nidaamka abiy axmed ayaa kubannaan askari oo hor leh u daadgureeyey jiidda dagaalka si ay uga adkaadaan dagaalyahanada kooxda t b l f ee doonaya in ay mar kale guulo ka xaqiijiyaan loolanka socda war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda itoobiya ayaa lagu eedeeyey in jabhadda tigreega ay soo weerartay saldhigyo ciidan ayna halis gelinayaan ammaanka iyo kala dambeynta sida hadalka loo dhigay sidoo kale war-saxaafadeed falcelin u muuqday ayay soo saartay jabhadda t b l f waxayna ku eedeysay xukuumadda adis ababa in ay duulaan culus ku soo qaaday magaalooyinka xorta ah ayna doonayso in ay xasuuqdo shacabka tigreega goobjoogayaal ku sugan dhulka lagu dagaalamayo ayaa laga soo xigtay in dagaaladu ay lix maalmood oo xiriir ah socdaan ayna dhinacyadu isriixriixayaan faktii hore ee dagaalka ciidamada milatariga itoobiya ayaa taqadum weyn ka sameeyey dhanka jiidda magaalada shiraaro balse kooxda t b l f oo samaysay dhabarjebin ayaa dib ula wareegtay gacan ku-haynta deegaano laga qabsaday wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidanka abiy axmed ay weerar lama filaan ah ku qaadeen magaalada xumeyra ee dhacdaa saddex xagal xuduudeedka ay wadaagaan wadamada suudaan eritereya iyo etoobiya waxayna magaaladan martigelisay dagaal saacado badan qaatay dagaalka cusub ee ka bilowday gobolka tigray ma aha oo keliya iska horimaad gudaha itoobiya ka dhacay wuxuu kusoo beegmay xilli ay dib isu qaabeynayaan xulafaysigii gobolka xiriirka itoobiya iyo eritariyana uu sii xumaanayo dagaalka suudaan uu saameyn ku yeeshay xuduudaha itoobiya halka masar iyo adis ababa ay weli isku hayaan arrimaha biyaha webiga niil nuuraddiin cabda oo ah madaxa markaska istaraatiijiyadda itoobiya ayaa sheegaya in colaadan dib usoo cusboonaatay ay salka ku hayso awoodaha isdiidan ee geeska qaaradda afrika ka jira في الحقيقة تأتي يعني يأتي هذا التوتر الحالي في سياق محلي وإقليمي في السياق المحلي والداخلي يعني جبهة تحرير تجراي بعد توقيع اتفاقية السلام اتفاقية بريتوريا xaaladda kacsanaanta ee hadda taagan marka xaqiiqda loo eego waxay ka dhalatay duruufo isugu jira kuwo gudaha itoobiya ah iyo kuwa heer gobol dhanka gudaha jabhadda xoreynta tigre kadib markii la saxiixay heshiiskii nabadda ee britoria halkii ay xoogga saari lahayd hirgelinta nabad waarta waxay gashay marxalad ay dib isu abaabulaysay muddo ku dhow lix bilood ayay sidaa la sheegay ku howlaneyd qorshayaal lagu wiiqayo maamulka gobolka ee ay dowladda federaalku magacooday kuwaasoo lagu soo dhisay heshiiskii britoria sidoo kale jabhaddu waxay diiday fulinta qodobo muhiim ah oo heshiiska qayb ka ahaa gaar ahaan hubka dhigista ciidamada iyo ku biirintooda ciidamada qaranka ama hay-adaha rayidka ah ciidamadii ka qayb qaatay dagaalkii hore ma aysan aqbalin in lagu daro ciidanka qaranka ama shaqaalaha rayidka taasoo sii hurisay xiisadaha soo noqnoqday sidaas daraaddeed kacsanaantan ma aha dhacdo ugub ah balse waa mid soo noqnoqotay wakhtiyo kala duwan dhanka gobolka arrinta jabhadda ayaa sidoo kale la xiriirta dano ay leeyihiin quwado goboleed oo qaarkood lagu eedeeyo inay u adeegsadaan jabhadda sidii aalad ay ku saameeyaan xaaladda gudaha ee etoobiya islamarkaana ay u wiiqaan xasiloonida geeska afrika eedaha loo jeedinayo eritrea ee ku aadan xaaladdan waa kuwo hore usoo noqnoqday eritrea waxay door muuqda ku lahayd dagaalkii hore iyadoo ciidamadeedu ka qayb galeen howlgallada militari ee ka dhacay gobolka intaa waxaa dheer waxaa jira dhinacyo kale oo heer gobol oo lagu tuhunsan yahay inay iyaguna door ka ciyaarayaan horinta xiisadaha iyo xasilooni darida ka jirta gobolka عملت في الحقيقة يعني على أخذ فر- فترة استراحة وليس العمل على تحقيق سلام ح- حقيقي فقبل ستة أشهر عملت على على إلغاء أو على إزاحة ال- ال- الحاكم الحكام الإقليميين الذين يعني عينتهم الحكومة المركزية بناء على اتفاقية بريتوريا dagaalkan dib uga qarxay waqooyiga itoobiya wuxuu ku soo aaday xilli colaado sokeeye ay ka holcayaan waddanka suudaan ee dariska ah taasi oo ka dhigan in al-kharduum iyo adis ababa ay dagaal wakaaladeed isku xawilayaan maxamed xaamid jumca oo ah baare iyo falanqeeye si dhow ula socday heshiiskii koonfur afrika ee ay horay u wada gaareen abiy axmed iyo t b l f ayaa aaminsan in xukuumadda itoobiya ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha suudaan islamarkaana colaadan cusub laga leeyahay ujeedooyin qarsoon oo dhanka awood raadiska ah أنا أعتقد أن مواقف السودان إلى الآن تتسم بقدر كبير من التقدير الكبير لأثيوبيا والحرص على علاقات إيجابية رغم الظروف والشواهد الكثيرة التي تشير إلى أن أثيوبيا هي التي خرقت هذا الاتجاه waxaan aaminsanahay in mowqifka suudaan uu yahay in aan deni ugu jirin inay qaadato culayska ka dhasha sii xumaanshiyaha xaaladda etoobiya islamarkaana ay mudnaanta siiso xal nabadeed iyo wadahadal inkastoo ay jiraan tilmaamo badan oo muujinaya in xiisadan ay asal ahaan ka dhalatay gudaha etoobiya haddana waxaa muhiim ah in laga hortago inay saameyn ku yeelato dalalka dariska ah marka laga hadlayo horumarka ka socda gobolka tigre waxa uu gebi ahaanba yahay arrin gudaha etoobiya qusaysa waxaa jira kala qaybsanaan iyo khilaaf ka dhex jira jabhadda xoreynta tigre t b l f iyadoo garabyo kala duwan ay ku loolamayaan saameynta siyaasadeed iyo tan amni qaar ka mid ah garabyada ayaa taageersan dowladda federaalka etoobiya halka garab kale uu hadda gacanta ku hayo maamulka gobolka garabkan ayaa qaba shaki iyo diidmo ku saabsan heshiiskii nabadda ee bretoria waxaa sidoo kale jira garab saddexaad oo isku dayaya inuu dhexdhexaadiyo labada dhinac inkastoo uusan weli yeelan saameyn muuqata sidaas daraaddeed khilaafkani wuxuu la xiriiraa xaaladda siyaasadeed ee gudaha etoobiya mana ahan arrin ay dalal kale si toosa u maamulayaan ama u hagayaan si kastaba ha haatee haddii xaaladdu sii xumaato oo ay isu beddesho dagaal ballaaran waxaa dhici karta in colaadu ku faafto jihooyin kala duwan gaar ahaan galbeedka etoobiya halkaasoo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo doonaya inay la wareegaan ama xoreeyaan deegaano ay sheeganayaan marka la eego xaaladda xuduudaha waxaa jira walaac laga qabo in rabshadahaasi ay gaaraan xadka suudaan gaar ahaan meelaha xadka la wadaago sidaas awgeed waxaa muhiim ah in si dhow loola socdo xaaladda si looga hortago in qalalaasaha gudaha etoobiya uu u gudbo gudaha dhulka suudaan ama uu saameyn ku yeesho amniga gobolka oo dhan من جانبها بالنسبة للتطورات التي تجري الآن في إقليم تجراي kooxda t b l f ayaa markii ugu horreysay qirtay in iskaashi amni uu kala dhexeeyo dowladda eritereya iyadoona faafisay sawirada kulan amni oo madax eritareyaan ah uga qaybgalayaan waqooyiga etoobiya kaasi oo ka dhigan suurtagalnimada in dagaalkan uu isku bedeli karo mid caalami ah magaalada xumayra ee sida aadka ah loogu loolamayo waxaa ku dhow xero weyn oo ay ku sugan yihiin barakacyaal tigree iyo suudaaniyiin ah waxaana halkaas ku dhacay madaafiic ay dhinacyada hardamaya isweydaarsadeen falanqeeyayaasha aaminsan in dagaaladan dib uga qarxay waqooyiga etoobiya ay u degarogan karaan dagaal caalami ah oo geeska afrika uu martigeliyo haddii ay ku soo biiraan awoodo kale oo caalami ah kuwaas oo doonaya in ay ku lug yeeshaan istaraatiijiyadda mandiqadan وبلا شك آه، لا يمكن أن نستبعد ال- التحولات الإقليمية وأن نحاول أن نحصر النزاعات الداخلية سواء كان الصراع في السودان أو في أثيوبيا باعتبارها عوامل داخلية shaki kuma jiro inaan la iska indhatiri karin saameynta isbedelada gobolka marka la falanqaynayo colaadaha gudaha dagaalada ka socda suudaan ama etoobiya looma fasiri karo inay yihiin arrimo gudaha oo keliya maadaama ay jiraan arrimo dibadeed oo si muuqata u saameeya jihada iyo baaxadda colaadaha geeska afrika wuxuu galay marxalad ay ka socdaan isbedelo waaweyn oo istaraatiiji ah isbedeladan waxay soo bilowdeen tan iyo murankii la xiriiray biyo-xireenka webiga niil waxaana soo xoojiyey burburkii nidaamka suudaan dagaalka weli ka socda dalkaas iyo isbedelada amni iyo siyaasadeed ee gobolka ka dhacaya sannadihii u dambeeyey sidaas daraaddeed dhacdooyinka hadda ka socda gobolka tigre ma aha kuwo laga go'doomin karo deegaanada gobolka waxaa jira warar iyo falanqayno tilmaamaya in dhinacyo dibadeed ay eedano ku leeyihiin waxaa ka socda halkaas dalalka sida eritereya iyo suudaan ayaa mararka qaar lagu xusaa doodaha iyadoo la sheegayo inay leeyihiin dano amni iyo kuwo istaraatiiji ah oo la xiriira xaaladda tigre si kastaba ha ahaatee marka laga eego mabda'a guud ee siyaasadda arrimaha dibadda ee suudaan dalkaasi wuxuu si rasmi ah u adkeeyaa mabda'a ah inaan lagu fargelin arrimaha gudaha ee dalalka kale islamarkaana lagu xaliyo khilaafaadka wadahadal iyo siyaabo nabadeed sida awgeed eedeyn kasta oo ku saabsan kuluglaanshiyaha suudaan waxay u baahan tahay caddaymo la xaqiijin karo halka ay ku salaysnaan lahayd warar ama tuhunno aan la hubin guud ahaan xaaladda etoobiya waxay sii ahaanaysaa arrin saameyn ku leh amniga iyo xasiloonida geeska afrika oo dhan waxaa muuqata in isbedelada gudaha iyo saameynta dibaddu ay si weyn isugu xiran yihiin هذه التحولات بدأت منذ إعلان آه، قيام مشروع سد النهضة مرورا بالتحولات ال- ال- ال- السابقة المرتبطة بتطورات وانهيار الدولة في الصومال in dagaalkan uu mar kale dib uga qarxo waqooyiga etoobiya sababta ugu weyn ee loo aanaynayo waa in nidaamka abiy axmed uusan dhaqan gelin heshiiskii hore ee bretoria kaasi oo caddaynayay qaybsiga dhaqaalaha maamulka iyo awoodaha kale ibraahim naasir oo ah baari ku takhasusay arrimaha bariga afrika ayaa aaminsan in heshiiskii koonfur afrika uusan ahayn xal waara islamarkaana ay kooxda t b l f u aragto heshiis iyaga lagu dulmiyey في تقديري هذا ال- هذا الصراع او اندلاع ال- الازمات كان في منطقه في شمال اثيوبيا متوقع آه، وحسب الكثيرين ان آه، ان اتفاق بريتوريا آه، اوقف الحرب ولكن لم ينهي اسباب الحرب أسباب التي تتمثل في حلحلة القضايا الأساسية التي اندلعت بسببها الحرب في العام 2020 marka la qiimeeyo colaadan iyo dib u qorxitaankeeda waqooyiga itoobiya dad badan ayaa horey u saadaaliyey inay dhici karto sababta ayaa ah in heshiiskii nabadda ee britoria uu joojiyey dagaalka balse uusan si buuxda u xalin sababihii salka u ahaa colaadda ee qarxday sanadkii sababahaas waxaa ugu waaweyn muranka ku saabsan awood qaybsiga khayraadka iyo maamulka dhulka u dhexeeya dowladda federaalk itoobiya iyo jabhadda xoreynta tigre ee t b l f waxaa intaasi dheer arrinta hubka culus ee weli ay haystaan ciidamada t b l f taas oo sii hurinaysa walaaca amni jabhadda xoreynta tigre ayaa weli loo arkaa mid ka mid ah xoogaga ugu awooda badan etoobiya marka loo eego qaab dhismeedka siyaasadeed iyo awoodeeda ciidan sidoo kale taariikhdeeda siyaasadeed ayaa siinaysa miisaan weyn maadaama ay door hogaamineed ku lahayd maamulka etoobiya muddo ka badan soddon sano sidaas daraaddeed dib u soo cusboonaanshaha ciisadaha waxaa loo arkaa natiijada arrimo xasaasi ah oo aan weli xal waara laga gaarin inkastoo heshiiskii britoria uu ku guulaystay inuu hakiyo dagaal
أهمها قضية السلطة والثروة وتقاسم أيضا السلطات الحدودية kulan lagu bogaadanayey furashada deegaanka teedaan ayaa ka dhacay degmada ceelcadde ee wilaayada gedo xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey multaqahan oo loogu magacdaray alxubbu fillaah waalbuqdu fillaah oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee gado ayaa lagu boogaadinayay la wareegitaanka mujaahidiinta ee deegaanka teedaan ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa multaqaha goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada iyo inta badan golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee gado multaqahan waxaa loogu hambaliyeeyey ciidamadii mujaahidiinta ee allah gacantooda uu ku cadaabay murtadiintii iskibrinaysay waxaana raggii howlgalkaasi ku shahiiday allah looga baryey in uu shahaadadooda aqbalo raggii ku dhaawacmayna uu allah caafiyo una saqira dhaawacyadii soo gaaray gebagabada multaqaha waxaan makarafoonka la dhex marnay golihii nuqabada ee goobjoogga ahaa waxay tilmaameen in multaqahan uu xambaarsan yahay tahniyad iyo hambalyo ku socota mujaahidiinta si gaar ah raggii fuliyey weerarkii taariikhda galay ee deegaanka teedaan ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan multaqaha magaciisa waxaa la yidhaahdaa alxubbu fillaah waalbuqdu fillaah oo macnaheedu ay tahay raqbo iyo jeceyl aan maaragtay isu muujinayno annaga walaalaha eh gaar ahaan mujaahidiinta iyo maaragtay caragelin cadowga ilaahay iyo shucuurkanaga aan tusinayno inta ilaahay maaragtay diinkiisa la colaytantay sidaas weeyaan murtaqaha macnihiisu waxaa weeyaan saaka ilaahay fadligii aad iyo aad buu maaragtay dareenkanaga u kacsan yahay iyo farxaddanada waana wax ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu mahadiyo ilaahay fadligii baan guushaas ku helnay xoog iyo xeelad kuma aanan helin walaalihii sababtu ahaana waxaan leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo camaliyaddaas ka qayb qaatay gaar ahaan waxaan salaamaynaa walaalihii walaayada hiiraan oo u horeeyo waaliga walaayada hiiraan ilaahay haxfidiyo asagii ragga garbihiise annagoo ah noqobadii ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka gedo waxaan maanta aan u ducaynaynaa oon tahniyad u diraynaa walaalihii ku guulaystay bariga hiiraan waxaan leenahay guulaysta oo sii wado ilaahayna ha idin garab galo waana idin garab taagannahay dhammaanna waxaan leenahay mujaahidiinta meel ay joogaanba waxaan leenahay garabkooda allah galo annagoo noqobada gobolka gedana waxaan leenahay waa idin garab taagannahay allah idin guuleeyo allah subxaana wa tacaala jaceylkiisaan iskugu imanay iyo aan jecelnaho ummaddaas u dagaalamaysa diinta allah islaamka koryeelayso inaan jecelnahay aan isugu imaanay sidaasoo kale waxaan isugu imaanay naceebka aan u qabno kuwa ku burbura meeshaas kuwa horeo ku burburi jiray iyo kuwa ku burburi doono hadduu allah idmi subxaana wa tacaala teedaan dhibaatada ka dhacday oo loo geystay riddada iyo murjidiinta iyo taageerada maantay tan aan aaminsanahay gaalka ugu weyn ama washington ha joogo ama yuhuud ha joogo inuu ka naxsan yahay annagu waxay noo tahay farxad sida ay ugu tahay qof walba oo muslim ah farxad aan la koobi karin iyoaanu annaga lafteena iyo maantayto waxaan isleenahay waxaa naga nasiib badan kuwa shahaadada ku qaatay halkaasi arrinta ka imaaday waana soo dhoweyna jasakum allahu khayran baan leenahay sheekh luqmaan abow anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa tilmaamay ahmiyadda uu leeyahay multaqahan iyo waxa uu xambaarsan yahay maadaama dadkii muslimiinta ah ay wax badan dhibaataysnaa gobolka hiiraan gaar ahaan bariga degmooyinkeeda in badan cadowga waxaa weeyaan meelo badan uu ku dhibaataynaya muslimiinta ilaahi subxaana wa tacaala marka uu mujaahidiinta ilaahi subxaana wa tacaala ku ayiday gacmahooda ilaahi subxaana wa tacaala ku naafeeyey ee ilaahay deegaanka gacanta u makaneeyey in muslimiintii kalena ay shucuurta la qaybsadaan ahdaaftan waxaa weeyaan taas weeyaan uu iskueen keentay insha allahu tacaala waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala si gaar ahaan inuu yidhaahdo yacnii gobolka hiiraan bulshada muslimiinta ee ku nool gaar ahaan walaayada ee waaliga ugu horeeyo iyo waxaa weeyaan dhammaan garbihiisu waxaan leenahay annaga tahniyo iyo waxaa weeyaan mubaarakayn bay naga tahay insha allahu tacaala codkeenana idiin soo gaaray naga tahay gaar ahaan waxaannu mahadcelinaynaa walaalihii furunta ku sugnaa ee jabhadaadka ahaa meel kastoy joogaan walaalaha juhdigaas bixinayo ee waxaa weeyaan jabhadaadka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilahi subxaana wa tacaala idinka ajir siiyaan leenahay insha allahu tacaala murtaqahan ka dhacay wilaayada islaamiga ee gado islamarkaana lagu boogaadinayay weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta iyo la wareegitaanka deegaanka teedaan ee mujaahidiinta waxa uu ku soo aadayaa xilli deegaankaas ay ka babanaysa raayada tawxiidka dadka deegaankana ay heestaan amni ay ku heleen dhiigga shuhadada aad baad u mahadsantaa abuu xasaan ugu dambeyntii maktabka daacwada wilaayada galgaduud ayaa tartan cilmiyeed u qabtay madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka ceelshiil ee wilaayadaasi waa kan marwaan moxamed oo tafaasiisha warkaasi inoo haya تنافسنا تسابقنا بتدريباتنا العليا وحققنا أمانينا بحفظ راسخ يتلى maktabka dacwada ee wilaayada galguduud ayaa qabtay tartan cilmiyeed ay ku tartamayeen qaar ka mid ah madaarista qur-aanka kariimka ee ka furan deegaanka ceershiil oo hoostaga magaalada ceelbuur ee wilaayada galguduud tartan cilmiyeedkan waxaa ka qayb galay shan madarso iyadoo ardaydu ay ku tartamayeen aqoontii iyo culuumtii ay barteen muddadii ay wax ka baranayeen madaarista qur-aanka kariimka tartamayaashu waxay soo bandhigeen dadaal karti iyo diyaargarow heer sare ah taas oo soo jiidatay dadweyne fara badan oo goobta isugu yimid si ay u daawadaan musaabaqada intii uu tartanku socday waxaa la weydiiyey ardayda su'aalo kala duwan oo la xidhiiray culumtii ay soo barteen kuwaas oo ay ugu jawaabayeen si hufan taasoo muujisay dadaalka ay geliyeen barashadooda iyo heerka aqooneed ee ay gaadheen insha allahu madrasatu alqalam su-aasha koowaad la weydiinayo waxay tahay maa diinuka bismillaah magacuu waxa waaye cabdiwaaxid midiiba waxaana u tartamayaa madarasatu alqalam diin iyo alislaam su-aashii la weydiiyey madrasatu alqalam ee jawaabtay bixiyeen waa si sax ah ayay u bixiyeen madarasadii labaad waa madarasa abuubakrin asidiiq radia allahu canhu wa ardaah su-aasha la weydiinayo waxay tahay waa sida tan maa huwa alislaamu bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacaygu yaasiy daahir waxaan ka socdaa madarasatu abubakr sadiiq su-aasha jawaabteed waxaa waaye alistislaamu lilaahi bitawxiidi walinqiyaadu lahu bidaacati walbaraatu min shirku ahli madarasa abuubakrin asidiiq su-aasha jawaabteeda qaabkay u bixisay ardayadu waa si sax ah ayay ugu jawaabtay madarasada saddexaad waa daarulqur'aan su-aasha u diyaargarooba waxay tahay sida tan من هو خاتم الأنبياء وأفضل الرسل بسم الله أنا قام مقعي ماري محمد وحان كسعد مدرسة دار القرآن سؤال اللي جاوبتي عن صوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سؤال لو يدي دار القرآن جوابتي بحيان وسسحة أي بحيان مدرسة الأنوار سؤال لو يدينا وحي تهي سدة صوص عطاء ما جزاء من أطاع الله ورسوله بسم الله نقول مقعي يا مصعب أحمد كنا سعود مدرسة الأنوار سؤال جاوبتين وحين قدمت إن شاء الله دخول الجنة سؤاشي جواب تيدا الصحة أيو جوابي مدرسة الإمام الشاطبي رضي الله عنه سؤاشي لويدين يوحي تهي ما جزاء من جحد وعصى الله ورسوله نقول مقعي يعقوب كنا سعود المدرسة الإمام الشاطبي سؤاشنا الودي جوابت الدرس كده إن شاء الله تعالى وحين غنيسة دخول النار مدرسة الشاطبي جوابته وبحيي سسحة أيو جوابي intaas kadib waxaa hadallo dhiirigelin iyo dardaarna isugu jiray jeediyey qaar ka mid ah waalidiinta ardayda waxay si weyn u bogaadiyeen qabsoomidda tartankan iyagoo muujiyey siday ugu faraxsan yihiin horumarka ay gaareen carruurtooda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan waad u jeedaan maanta ilmo yaryar oo owlaadaaniya ayaa ilaahi subxaana wa tacaalaa wuxuuna waafajiyey inay diinka ku tartamaan iyadoon meel ayn ka soo tegin axkaam ka hadlaa siiro ka hadlaa mufasiriin ah si walba ah marka ilaahi subxaana watacaala ayaan mahad celihaynaa horta meeshaan waxaa ka dhacay wax aada iyo aada u wanaag badan waxaan leenahay ilaahay nimcadaas iyo kayrkaas uuna siiyey allah ha noo siyaadiyo een, arrintaanuna si wanaag badanay ku dhacday si aad iyo aada u fiicnaan badanay ku dhacday ilaahay subxaana wa tacaala hay aamahaddaas iskale waxaanan leenahay allah ha noo siyaadiyo islaamkuna meel uu joogo ilaahay kayr ha siiyo saasaa leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii mid ka mid ah guddiga qaadaya musaabaqada ayaa ku dhawaaqay kaalmaha ay kala galeen shanta madaaris ee tartamaysay madarasooyinkaas shanta ahaa saddex madaraso labalabadood dhibcood way ku guulaysteen min toban darajo ayay keeneen saddexdaas oo kale ah alimaam ashaadibiy ee madarasatu al anwaar iyo madarasa daarulqur'aan marka kaalintii koowaadna ayagaa galay laba madaraso oo kale ah abuubakrin asidiiq iyo madarasatu alqalam waxay keeneen ayagana ee, sideed sideed darajay keeneen halkii la rabay toban waxaa ka dhacday min labo tartankan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud uu ku horumarinayo madaarista qur-aanka kariimka ah kuna dhiirigelinaya ardayda inay sii xoojiyaan barashada qur-aanka iyo culuumtiisa aad buu u mahadsan yahay marwaan moxamed ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu